aad baad umahadsan tahay walaalka zakariya cumar waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay duqeymo xoogan oo saaka dowladda shiicada ee iiraan ay ku garaacday deegaano ka tirsan dhulka filistiin ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yuhuudda duqeymahan oo ka dhacay bartamaha dhulka filistiin ayaa dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo boqolaal ah ee inta haatan la xaqiijiyey waxaa duqeymihii saaka ka dhacay ee deegaanada ay yuhuudda xooga ku haystaan ku dhintay ama lagu dilay sideed ruux oo yuhuud ah halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen in ka badan laba boqol iyo siddeetan ruux oo kale oo yuhuud ah ee dhaawacyada qaar ayaa ah kuwa aada e garaab u ah islamarkaana ay suuragal tahay inay u geeriyoodaan wargeyskii diicood axranood oo kasoo baxa deegaanada ay yuhuudda xooga ku haystaan ee dhulka filistiin ayaana tabiyey in sideed ruux ay gaartay dhimashada kadib markii la helay meydadka saddex ruux dhaawacyada ayaa haatan inta la xaqiijiyay iyaguna maraya laba boqol iyo siddeetan iyo toddoba qof kuwani waa khasaaraha ka dhashay duqeymaha ee saaka oo keliya ka dhacay deegaanada ay yuhuudda xooga ku haystaan ee filistiin burbur baaxadle ayaa ka dhashay oo muuqaalada warbaahintu ay soo tabinaysa waxay dadka qaar ku tacliiqinayeen ama warbaahinta qaar ay soo qoraysay in sawirkan aanu ahayn ghaza shabaha iyo isku ekaanshaha ka dhexeeya darteed ee gumaadkii waxushnimada ahaa ee welina ay yuhuuddu ka geysanayaan deegaanada go'doonsan ee marinka ghaza dhanka yuhuuddu waxay duqeymo xoogan ee ka wadaan ee dalka iiraan ee war ka soo baxay ciidanka yuhuudda ayaana ku sheegeen in ay burburiyeen labaatan xarun oo ay leedahay dowladda shiicada iiraan waxay sidoo kale ku dhawaaqeen yahuuddu inay dileen taliyaha ciidanka ay dowladda shiicada iiraan ugu magacdartay alqudus ee dhanka sirdoonka iiraan isaguna wuxuu wadaa tallaabooyin ka dhan ah sirdoonka yahuudda warar soo baxaya ayaana tilmaamaya in xarun muhiim u ahayd musaadka oo ku taalay gudaha iiraan islamarkaana qarsoodi ahayd ay ku guuleysteen ciidanka sirdoonka iiraan inay ogaadaan islamarkaana ay la wareegaan hub kala duwan diyaarado dronis iyo dad halkaasi ku sugnaa ayaa lagu soo waramayaa in la qabtay marka khasaaraha gaaraya yuhuudda dhankooda aad ayuu u xoogan yahay marka loo fiirsho waayadii u dambeysay arrimaha muujinaya waxyeelada xoogan ee gaaraysa yuhuudda waxaa ka mid ah inay soo jeedinayaan khubradooda iyo dadkooda hormuudka bulshada ah in gebi ahaanba laga barakaco magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka yuhuudda iyo deegaanada ku dhow halkaasoo ah goobaha ugu badan ee ay beegsanayaan duqeymaha iyo gantaalada ay soo ridayso dowladda shiicada ee iiraan marka heer in laga barakaco magaalooyinkii waaweynaa ee yuhuudda xooga ku deganaayeen lagu fakero waxay muujinaysaa xaaladda adag ee ay wajahayaan yuhuudda waxaana xusid mudan sidoo kale zakariye cumar in ciidanka yuhuudda ee ka dagaalamaya ee marinka ghaza qeyb badan oo ka mid a ee laga soo saaray ghaza oo la geeyey dhanka waqooyiga ee lubnaan halkaasoo yuhuuddu ka baqayaan inay kasoo dusaan kooxa xiriir la leh dowladda shiicada iiraan hadba wixii kusoo kordha ee wararka iyo barnaamijyada ayaan insha allahu dhegeystayaasha kula socodsiin doonaa